alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala alih wasaxbih waslama tasliima kasiira qaala raximah llahu tacaala faslun walmatruuku min asalaati halaathatu ashyaa halkan wuxuu kaga hadlayaa salaada wax ka mida oo qowla ama ficila salaadu faral iyo sunne tay doonaysaba ha noqotee qofka hadduu ka tago oo ogaan uu uga tago camdan ama uu uga tago sahwan oo baabkani kuma gaar ahaa hadduu qofku sahwan uga tago walihaada buu yidhi walmatruuku min asalaati halaathatu ashyaa ka laga taga ayuunbuu yidhi macalaa camdan ha looga tago ama sahwan ha looga tago labadu way soo gelayaan qaala walmatruuku ka laga tago min asalaati salaada xaalo uu ka mid yahay kaasi halaathatu ashyaa saddex shay weeyi fardun inuu yahay ka laga tegay faral wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa birukni rukun baa lagu magacaabaa aydane rukun iyo fardi waa isku mid sayna horeba usoo aragnay wa sunnatun weeye ka laga tagaa wa hay-atun weeye wa humaa sunnaha iyo hay-adu maa cada alfarda wixii faral ka soo hadha haddana salaada ka mid a labadoodu waxay ku kala duwan yihiinna hore ayaynu usoo aragnay oo sunnadu waa maa yujbaru cinda tarki bisujuudi sahwin waxa marka laga tago sujuudu sahwi lagu kabo hay-aduna waxa weeye maa laa yujbaru cinda tarkihi bisujuudi sahwin waxa haddii laga tago sujuudu sahwi aan lagu kabin markaa sunnada abcaadna waa la idhaahdaa abcaadna waxaa loo yidhi laanno arkaanta ayay shabahdaa oo sida arkaanta marka laga tago laga sahwiyo sujuudu sahwi lala yimaadaa waana dee bacdi qeyb salaadii ka mid oo kale weeye oo wax rukun la socda ma aha bacdi wey waa shay sunaa oo mustaqila halka hay-adu ay ka tahay sifaad ay salaadu leedahay wuxuuhi wabayana waa caddeeyey almusanifu oo abushujaacahii ahalaathata saddexduu caddeeyey faralka sunaa iyo hay-ada fii qowlii buu ku caddeeyey uhi falfardu faralkii laa yanuubu kama naaib noqdo canhu isaga sujuudu sahwi sujuudu sahwi inuu meeshiisi laguma buuxin karo bal in dakarow hadduu xusuusto ay alfarda faralkii uu ka tegay wahuwa xaaluwa isagu fi salaati salaada uu ku jiro ataa bihi wuu la imanayaa wa tamat waanay dhammaystirmaysaa salaatuhu salaadiisu waa dhammaystirmaysaa aw dakarow hadduu xusuusto bacda asalaami markuu salaamo naqsado kadib wazamaanu waxaal azamaanu wakhtiga ka soo wareegay salaamo naqsiguna qariibun uu dhow yahay oo wakhti yar uu ka soo wareegay ataa waa la imanayaa bihi rukunkii uu ka tegey wa banaa waa dhisayaa calayhi isaguu kudul dhisayaa maa baqiya waxaa hadhay min asalaati bimacnaa isaga ayuu la imanayaa intii ka dambaysan wuu la imanayaa wasajada waana sujuudayaa lisahwi wuu sujuudayaa wa huwa sujuudu sahwigu sunnatun weeye kamaa sayaati sida iman doonta laakiin cinda tarki maamuurin bihi waa marka laga tago shay la is amray fi salaati salaada dhexdeeda aw ficli manhiyin canhu ama shay layska nahiye marka la sameeyo fiihaa salaada dhexeeda in lagu sameeyo layska nahiyey wa sunnatuna in taraka waa tii labaade hadduu ka tago almusalli qofka tukanaya laa yacuudu noqon maayo ilayha u noqon maayo bacda talabusi marka uu gudagalo dabadeed bilfardi ee faral markuu gudagalo uu ku sifoobo faman taraka qofka ka tago waa tusaale atashawda atixiyaadka alawal ee hore mathalan umathilu waan tusaalaynaya mathalane oo fadakaraw xusuusto bacda ictidaalihi markuu rukuucda ka soo toosa ee qiyaamka ictidaalka ledha uu galay bacda ictidaalihi dhame bacda qiyaamihi markuu istaagay kadib mustawiyan xaalo uu yahay mid eekaaday oo taagni ku eekaaday laa yacuudu ileyhi u noqon maayo fa in caada hadduu noqdo ileyhi atixiyaadkii koowaad ee uu ka sahwiye uu ka kacay oo taagni uu uga noqdo caamidan xaalo uu yahay mid arrintaa u kasay caaliman xaalo uu yahay mid garanaya bitaxriimihi noqoshadaasi inay xaaraan ka tahay batalat waa burtay salaatu salaadiisu way burtay aw naasiyan hadduu u noqdo isaga oo ilowsan annahu fi salaati salaad inuu ku jiraba uu ilaabay tan atixiyaadkii fadhigiisii uu ilaabay uu dib ugu noqday aw jaahilan ama waa salaad inuu ku jira waa xusuusan yahaye laakiin mar haddii atixiyaadkaa meeshiisa la dhaafo oo qiyaama ka dambeeya la galo in loo noqdo inay xaaraanta buu jaahil ka yihi falaa tabtulu buuri maysa salaatu salaadiisu wayalzamu waxaana waajib ku ah alqiyaamu inuu kaco cinda tadakurihi marka uu xusuusto wain kaana hadduu yahay ma'muumanna ka atixiyaadka hore ilaabay ee istaagay hadduu yahay mid la tukinayo oo imaam ku xidhan caada waa soo noqonayaa wujuuban noqosho markaa waajiba buu soo noqonaya limutaabacati imaamigu usoo noqonaya atixiyaadka usoo noqon maayee imaamka raacistiisu usoo noqonaya ila imaamkiio fadhiyuu ka kacaye laakinahu hase yeeshee yasjudu waa kii sunnaa ka tegey baa laga hadlayaa yasjudu waa sujuudayaa lisaahi buu u sujuudayaa canhaa ay bedelan canhaa sujuuddaasi oo bedelka ah fii suurati cadami alcawdi markaanu usoo noqonayn aw ilcawdi ama marka uu soo noqdo naasiyan isagoo ilowsan wa araada almusanifu musanifku wuxuu ula jeedaa bisunnati sunnahunaa halkan alabcaada buu ula jeedaa bacdiyadii asitata ee lixda ah waa sunayaasha sujuudsaawiga lagu kabay weye atashahud lawalu atxiyaadka hore weeye qucuuduhu iyo fadhigiisiiyo walqunuutu qunuudii fi subxi la qunuudayo salaada subax wa fii aakhiri lwitri la qunuudayo witriga aakhirkiisa fi nisfi thaani nisfiga labaad ee min ramadaano ka mid a waalqiyaamu weeye waa qiyaamkii lilqunuud qunuudda awgeed laysu taagaye wasalaatu iyo salligii cala nabiyi sala alla alay slam nabiga lagu saliyey fi tashahud alawali atxiyaadka hore iyo wasalaatu salligii cala alaali lagu saliyayey qaraabada nebiga fi tashahud alakhiiri atxiyaadka dambe lixdaasi ayaa markaa ah buu yihi abcaad ama sunnaata looga jeedaa walhay-atuna ka tasbiixaati weeye waa hay-ada lafteedu waa sunne laakiin sunnayaasha kale waxay kaga duwan tahay laa tujbar bisujuudi sahwi sujuudi sahwi laguma kabo marka laga tago ee camdi looga tago ama sahwan looga tago wuu tusaale wuxu uhi ka tasbiixaati weeye waa sida tasbiixii oo kale rukuucda iyo sujuudda lala imanayay subxaana rabbiya alcadiimtii rukuucda iyo subxaana rabbiya alaclaadii sujuudda iyo wanaxwiga wixii shabaasa takbiiraatulintiqaalkii oo kale takbiiraa lagu guurguuro rukun lagaga guuro mid kale loogu guuro iyo qur-aanka faatixada dabeed la akriyo shaydaan iska naarki iyo ducaa liftitaax iyo waxaasoo dham hay-aad baa ladha iyo wanaxwihaa wixii tasbiixaadkaa shabaha ee mima ka mida ashyaadii laa yujbaru aan lagu kabin bisujuudi laa yacuudu noqon maayo buu yihi almusalli kii tukanaya ilayha iyadoo unoqon maayo bacda tarkiha maruu ka taga dabeed unoqon maayo oo sunnihii ama bacdiga oo ka adag ba ama loo noqonaynba walaa yasjudu la sujuudi maayo lisahwi sahwi canha iyada uu ka sahwiyey sawaaban waxaa isku mida tarakahaa ka tegiya camdan ay tarkan ka tegiso camdan ukasa aw sahwan aw tarkan ama ka tegiso sahwan ilow ka dhashay wuxuu ku saabsan yahay fasalkani qofku hadduu ka tago salaada wax ka mid a qofkii tukanaya oo uu camdan uga tago si ula kaca ama sahwan ilow awgii uga tago qofku markaa wuxuu ka tagaa saddex midkood buu noqonayaa buuli fardun iyo sunnatun iyo hay-atun faralka halkan arkaantii aynu soo marray baa looga jeedaa wayusamaa birukni aydan waa kaa yidhi sunnahana abcaadii baa looga jeedaa oo ah sunnayaasha arkaanta shabaha ee ka shabaha dhinaca in sujuudu sahwi lagu kabo haddii laga tago camdan looga tago ama sahwan looga tago hay-ana waxaa la idhaahdaa sunnayaasha aan sujuudu sahwi lagu kabin haddii laga tago oo camdan looga tago ama sahwan looga tago markaa faralku ku bilaabo wuxuu ihi falfardu laa yanuubu canhu sujuudu sahwi hadduu qofku faral ka tago faraladii salaada ka mid a arkaantii salaada ka mid a hadduu ka sahwiyo hadduu camdan uga tagayo dee salaadiisu way buraysaa rukun arkaantii salaada ka mid a ayuu camdan uga tegey markaa salaadiisu way buraysaa markaa markuu leeyahay falfardu laa yanuubu canhu sujuudu sahwi falfardu lmatruuku sahwan buu u jeedaa waa rukunka uu qofku ilow awgii uga tago ilaa camdan hadduu uga tago salaaddii way buraysaa isaga sujuudu sahwi meeshiisa geli mayso laa yanuubu canhu wuxuu ga jeeda laa yaquumu maqaamahu walaa yakfi canhu qofka kaga filaan maayo oo intaad rukun ka tagto odhan maysid sujuudu sahwi unbaan meeshiisa ku buuxinaya taa laga aqbali maayo bal waajibkaagu waa maxay haddaad rukun ka sahwido bal in dakarahu hadduu xusuusto buu leeyahay goorma uu xusuusto isaga oo salaadii ku jira weli salaaddii aan ka bixin ataa bihi wuu la imanayaa faralkii wa tamat salaatuhu salaaddiisuna saas ayay ku dhammaystirmaysaa marka faralkii isagoon salaaddii rukunkii uu ka saawiyey isagoon weli salaaddii ka bixin buu xusuustay waxaa waajib ku ah inuu la yimaado marka uu xusuustayba haddaanu ma'muum ahayn hadduu ma'muum yahay imaamka khilaafi maayo imaamkunbuu la soconaya hadduu rukun ka tegey markuu imaamku salaada dhammaystaaba wixii uu ka tegey uu ka daba tegaya isagu ile mutaabacatulimaam baa waajib ku ah markaa goormuu la imanaya halkaa masale muhima baa ku jirta rukunkii uu ilaabay kii la mid ahaa hadduu gaadhay dib ugu noqon maayo ragcaddii uu ka maqnaa ayuunbuu ka dhigayaa mid kansalgarowday oo laaqiya oo taa ka dambaysuunbuu ka tirinayaa salaaddiisii haddii isagoon meeshiisii gaadhin uu xusuustana dib buu ugu noqonayaa deetana isagii buu la imanaya intii ka dambaysana wuu la imanaya tusaale ragcaddii koobaad rukuucdeedii buu ilaabay oo markuu qur-aankii dhammaystay unbuu iska sujuuday un markaa dee rukuucdii iyo intii ka dambaysayba ilow buu uga tegey sooma laba rukun baa ka maqan hadduu xusuusto intaanu ragcadda labaad rukuucdeeda gaadhin rukuucda dib buu ugu noqonaya oo isagoo tusaale ahaan sujuudsan buu xusuustay waa inuu kaco rukuucii dib uu ugu noqdo isagoo ragcaddii labaad qiyaamkeeda ku jira ayuu xusuustay in ragcaddiisii hore rukuuci ka maqantay qiyaamkaa wuu ka noqonayaa oo rukuucdiiba dib ugu noqonaya rukuucdii intii ka dambaysay buu la imanaya waaye rukuucii rukuucdeedii buu gaadhay de muxuu ka noqon doonaa haddaabuu rukuuc taagan yahay ragcaddii horeunbuu ka dhigayaa midaan jirin ile rukun baa ka maqane oo ragcaddaa labaad baa tusaaleheenin uu salaaddiisii ka tirsanaya taa hore rukuucdu ay ka maqan tahay ee rukuucdii rukuucdeediina la gaadhay ama la dhaafayba midaan jirin buu ka soo qaadaya marka markuu leeyahay ataa bihi wuu la imanayaada siduu la imanaya waa sidaas oo hadduu xusuusto isagoo aan rukunkaa rukunkiisii gaadhin dib buu ugu noqonaya oo isagii intii ka dambaysay uu la imanaya hadduu rukunkaa uu ilaabay rukunkiisii manaa kii ay isku magac ahaayeen uu gaadho ama uu dhaafaba ragcaddii uu rukunkaasi ku jiray ayuunbuu ka dhigayaa midaan jirin oo inta ka dambaysa ayuunbuu markaa tirsanayaa wa tamat salaatu salaadiisuna saas ayay ku dhammaystirmaysaa buu leeyahy haddii ziyaada ay jirto dee ziyaado uu ku daray sujuudu saawi buu la imanayaa haddaanay siyaada jirinna waxba la iman maayo sujuudu sahwi waayo dee wixii ka maqnaa waa kan dib usoo celiyey xaaladda labaad waxay noqonaysaa rukunkii uu ka tegay inuu xusuusto isagoo salaaddii ka baxayba aw dakarahu bacda salaami laba xaaladood buu halkaana yeelanaya inuu xusuusto iyadoo wakti dheeri uu ka soo wareegay salaamo naqsigiisii markaa salaaddii oo dhan buu kusoo wada celinaya salaaddii rukunkuu ka maqnaa xaaladda labaadna waxay noqonaysaa inuu xusuusto iyadaoo wakti dheeri aanu ka soo wareegina dee wakti yari uu ka soo wareegay waktigu inuu dheer yahay iyo inuu yar yahay ama gaaban yahayna curfigaa loola noqonaya marka haddaanu wakti dheeri ka soo wareegin rukunkii uu ilaabay unbuu dib ugu noqonaya isagoo qastigiisu yahay dee inuu salaaddii dib ugu noqday ayuu rukunkii uu ilaabay la imanaya intii ka dambaysayna uu kusoo celinaya ilaa salaamo naqsigii tusaale ahaan ragcaddii u dambaysay ayuu sujuuddeedii koobaad ilaabay wuu salaamo naqsaday salaamo naqsigiisi wakti dheeri kama soo wareegin sujuuddii unbuu dib ugu noqonay sujuuddaasunbuu ka bilaabaya un ile salaaddii kamuu bixin oo sahwan buu salaaddii uga baxay oo salaaddii qayb u harsan tahay deetana sujuuddaaya intii ka dambaysay buu la imanaya saas ayuu ku salaamo naqsanaya oo kanle wa zamaanu qariibun ataa bihi wa banaa caley maa baqiya min asalaati rukunkaa intii ka dambaysay salaaddiisa kamid ahayd oo dhan iyadana uu kusoo celinaya wey uu la imanaya ile tartiib baa shardi u ah arkaante in sida u kala horeeyaan loola yimaadee waxaana u daliila nebigu calayhi salaatu wasalaam iyadoo laba ragcadood u harsan yihin buu salaamo naqsaday markii loo sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam labadii ragcadood unbuu la yimi un hadda takbiiratulixraam cusub la iman maayo ila hadda salaad bilaabi maaye salaaddii waaba ku jiraaye sahwi ahaan unbuu uga baxaye halkii uu marayey intuu u harhsaneyd ayuunbuu bilaabaya wey wasajada lisahwi sujuudu sahwina waa la imanayaa buuhi sujuudu sahwiguna waa sunna buuhi waajib maaha hadduu sujuudu sahwiga ka tago salaaddiisa waxba u noqon mayso sida kamaa sayatee fii qowli musanif sida abushujaacba uu sheegi doono waaye laakiin cinda tarki maamuurin bihi fi salaati aw ficil maniyin canhu fiiha laakiin sujuudu sahwigu mar walba sunno miyay tahay mar kasta oo wax laga tago ama wax la sameeyo maya mutlaqan sunno uma aha meelo gaar ayuunbay sunno tahay buuli meelahaasu waa kuwe waa haddii laga tago waxa la is amray cinda tarki maamuurin bihi fi salaati oo ah waxa weeyaan abcaadii hay-aadka laftoodu kuwa sunna ahaan la isu amray bay noqon lakin iyagu kuma jiraan suu sheegi doono ama la sameeyo wax layska nahiyey fiiha ay fi salaati salaada dhexdeeda layska nahiyey laakiin aan samayntiisu aanay salaada burin ahayn oo sahwan u dhacay hadduu camdan u dhaco salaadda uu burin laha waxaas waa maxay hadduu sahwan u hadlo ama wax cuno ama miyuu sujuud sahwi la imanaya maya waxaa looga jeedaa min jinsi salaa wax layska nahiyey oo salaada la jinsiya tusaale ahaan dee sahwi ahaan buu rukuucu siyaadiyey ama sujuud buu siyaadiyey ama ragcaddan baabuu siyaadiyey ama ka badanba waxaas ziyaadadaasi dee waa manhiyun canha waa mid aan loo ogolayn oo laga nahiyey marka wuxuu la imanayaa sujuudu sahwi buu la imanayaa shayga aanu camdigiisu burin salaada haddii uu oo laysu diiday hadduu salaada dhexdeeda sameeyo camdigiisi sahwigiisuna dee burin maaye sida iltifaadkii oo kale bilweji hadduu dhaqdhaqaaq sameeyo aan salaada burin ahayn ama daymood aan salaada burinayn hadduu sameeyo waxba sujuudu sahwi la iman maayo waayo arrinkaasoo kale in loo sujuudaa adilada kuma soo aroorin hadduu sameeyo wax salaada camdigiisa iyo sahwigiisuba uu burinayana hadal badan oo kale ficil badan oo kale sujuudu sahwi ma la imanaya maya salaadiba ma jirta salaaddii way burteen wuxuu sujuudu sahwi kala iman doonaa arrinka labaadee ay dhici karto qofka tukanaya inuu ka tagaa waa sunnaha marka sunnaha waa inagii sheegnayo waa abcaadii baa looga jeedaa waana lixda oo halkaa ku xusay hadduu ka taga buu ihi haddaba shay sunno ah in tarakaha oo camdan uga tago ogaan ama sahwan uga tago laa yacuudu ilayhi bacda talabusi bilfard faral ka dambeeya rukun ka dambeeya hadduu guda galo dib ugu noqon maayo oo laa yajuusu lahu lcawd uma banaano bal xaaraan bay ka tahay laa yajuusu tarku fardin lisunnatin in faral laga tago sunno awgii looga tagaa ma banaana waabuu kuu tusaaleeyo wuxuu ku idhi atixiyaadkii hore oo sunno ah ayuu ka tegey ogaan baabuu uga tegeyba wuxu uhi waa sunne waa yaro degdegsane waan iskaga tegayaa maanta ama sahwan baabuu uga tegeyba rukunka ka dambeeya oo haddee qiyaamka ragcadda ka dambaysa ragcadda saddexaad qiyaamkeedii ayuu galay wuu istaagay yacni istawa qaayiman oo si dhammaystiran buu isu taagay amaba se xaggii qiyaamku u dhowaaday oo wuxuu gaadhay dee maxal qiraa'adu ay kaga gudayso xaddu rukuucii buu dhaafay oo xagga qiyaamka u dhaafay yaan wada istaagin be marka waxaa fiicnaan lahayd inuu yidhaahdo maca ictidaali mustawiin halkaa uu ka yidhi wawasala ilaa maxallin tujzuu fiihi lqira'atu saasaa fiicnaan lahayd meel hadduu qur-aan ku akrin lahaa oo qur-aankii dee qiyaamku shardiga oo ku akrin lahaa uu ka gudi lahaa buu gaadhay xaddu rukuucii buu dhaafay laa yacuudu ila atixiyaadka u noqon maayo waayo dee waa sunne kan hadda uu ku jiraana waa maxay kan hadda uu ku jiraana waa faral marka faralla loogama taga sunne sida qaacida fiqigi waxa weyan ay tiraahdo haddaba hadduu u noqdo maxaa dhacaya atixiyaadkii horuu ka tegayo qiyaamkii ka dambeeyey buu galay xadulqiyaam buu gaadhay hadduu u noqdo isagoo u noqoshadaa u kasay ee uu noqoshadaasi aanay sahwi uga dhicin garanayana noqoshadaasi inay xaaraan tahay salaaddiisu way buraysaa oo salaaddiisu maxay u buraysaa liannahu zaada qucuudan caamidan caaliman salaadiisii buu fadhigaa ku ziyaadiyey ile fadhigii hore waa kii ka kacay oo faatahu kaasi wuu ka tegey kan dambe u noqday waa ziyaada dheeraad buu noqonaya qofka salaadiisa qucuud ama qiyaam ama rukuuc ama sujuud ogaan ugu siyaadiyey isagoo weliba garanaya ziyaadadaasi inay xaaraan tahayna salaaddiisu way burtaa haddiise ilow awgii uu noqdo inuu salaad ku jirayba uu isilaabo uu iska fadhiista dee markuu xusuusto waa inuu kaco laakiin salaaddiisa waxba noqon mayso amaba se waa jaahilo sunno laga tegay oo meesheedii lasoo dhaafay inaan loo noqon karin ayuu jaahil ka yahay markaa salaaddiisu buri mayso marka haddii arrintaa ilow u geeyey fadhiga oo inaanu sii wadina markuu xusuusto uu ka kaco qiyaamkii dib ugu noqdo faralkii uu kasoo noqdo inuu dib ugu noqdo isagoo xusuustay hadduu iska sii wado dee hadda waa caamid weeyaan oo salaaddu waa ka buraysa haddii arrinta uu jaahil u geeyeyna haddii loo sheegoo la idhaahdo war fadhigaad kasoo noq taagnidaad kasoo noqotay waa faral fadhiganaad usoo noqotayna waa sunne faral in laga noqdo sunno loo noqdaana ma banaane meesha ka kac oo uu kici waayo uu iska sii wado markaana salaaddiisu way buraysaa laakiin xaalad buu sheegay laga soo reebayo xukumkaa ah laa yacuudu ilayh oo hadduu yahay qofku ma'muum mid la tukinayo oo imaamkiisii oo atixiyaadkii hore ku jiru isagu is-ilaabayo wuu kacay oo wuu istaagay qiyaamkii ka dambeeyey buu galay isagu inuu noqdo ayaa waajib ku ah laakiin wuxuu u noqonayaa sunno maaha oo atixiyaadkii maaha wuxuu noqonayaa waa mutaabacatu limaam oo yacuudu min fardin ilaa fardin faral buu ka noqonaya faral kale ayuu noqonaya ila imaamka inuu khilaafo uma banaanee marka taa hore maxay ku saabsan tahay waxay ku saabsan tahay imaamka iyo munfaridka maamuumku inuu noqdo isaga waajib bay ku tahay mutaabacatu limaam baanu u noqonaya wuxu uhi laakinahu yasjudu lisahwi canhu u noqon maayo sunnahaas uu meeshiisii soo dhaafay laakiin muxuu la imanayaa sujuudu sahwi buu la imanayaa fii suurati cadami alcawdi fii suuratin hiya cadamu lcawdi aw ilcawdi naasiyan markaanu noqonba maba noqonba faralkiibuu halkii ka sii waday sunnuhu uma noqonba ama isagoo is-ilowsan buu noqday ama isagoo jaahila buu noqday noqoshadiisu daaxo tari mayso ya sooma haddaanu noqonba ama uu noqday oo jahlan ama nisyaanan u noqday ile markaasaanay salaadu ka burahayne sujuudu saahi buu la imanaya ilaa atixiyaadku waa ka maqan yahay abcaadda ayaanu ka mid yahay haddii laga tago sujuudu saahiga lagu kabee sunna halkan wuxuu uga jeedaa buuhi alabcaad abcaaddii markaa wuxuu yidhi lixda ahayd ee hore inoo soo martay oo sunnayaasha sujuudu sahwi lagu kabaa waa lixdaas buu leeyahy waa atixiyaadka hore waa fadhigiisa waa qunuudda subaxa iyo witriga ramadaan nisfigeeda dambe waa qiyaamka qunuudda loo istaago waa salliga nebiga calayh salatu salam atixiyaadka hore lagu salliyo iyo salliga nebiga calayh salatu salaam fi tashahud alakhiir atixiyaadka dambe dabadi lagu salliyo qaraabada nebiga hay-aduna saynu sheegnay waa sunnayaashaas aan iyagu arkaanta iskaga laran ee aan arkaanta shabihin oo abcaad aan ahayn sujuudu sahwi aan lagu kabin tusaalayaashooda waa inaga sheegnay iyaga qofku hadduu ka tago camdan uga taga ama sawan uga tagee sujuudu sahwi horta laguma kabo buuhi looma noqdo sujuudu sahwina laguma kabo sawaun tarakaa camdan aw sahwan waidaa shaka buuhi hadduu shakiyo almusalli qofkii tukanayey fii cadadin maa shaygii tiradiisu ka shakiyey ataa bihi uu sameeyey oo min alrakcaati ragcada ah kama shaka waa sida ka shakiye hal salla ma tukaday halaatan saddex aw arbacan mise afar buu tukaday salaaddii afarta ahayd bana waa dhisayaa cala alyaqiini ee cala almutayaqani waxa la hubo ayuu salaaddiisa ku dhisayaa wa huwa ka la huba alaqal waa inta yar mar walba ka halaathati waa sida saddexdoo kale dee mutayaqanku fii hada lmithaal tusaalahaan aynu bixinay saddex baa tukatay mise afar buu ka shakiyay saddexda wuu hubaa ta afraad buu ka shakisanya markaa saddex inuu tukaday buu ka soo qaadaya ile saddexduu hubaaye waataa waa la imanaya birakcatin ragcad buu la imanaya oo dee tii afraad ah inay maqan tahay buu ku xukumaya wayasjudu waana u sujuudaya lisaawi buu u sujuudayaa buu ihi walaa yanfacu anficina maayo halabatu dan mane male haalibnimadi uu malihiisu ku haalib noqday annahu salla inuu tukaday arbacan afar walaa yacmalu ku camal fali maayo qofkaa shakiyey biqowli gayrihi qof kale qowlkii lahu isaga uu ku yidhi annahu sallaa wuxuu tukaday arbacan afar oo hadduu qof kale ku idhaahdo war afar baa tukatay isagoo isagu ka shakisanta afraad kaa kale qowlkiisa ku camal fali maayo saddex inuu tukaday buu ka soo qaadaya tii afraad uu la imanaya walow balaqa haba gaadho daalika alqaa'ilu ka hadalkaa ku yidhi daalika kaas alqaa'ilu isaga hadalkaa ku yidhi cadada tawaaturi tiradii tawaaturkaba ha gaadhee wa sujuudu sahwi wuhi sujuudu sahwigu sunnatun weeye kamaa sabaqa waabuu inoo qadimayba shaarixu wa sunna buu ihi wa maxallu meeshiisuna halka sujuudu sahwigu uu dhacayaana qabla salaami waa intaan la salaamo naqsan fa in sallama hadduu salaamo naqsado almusalli kii tukanaayey caamidan xaalo u kasay salaamo naqsiga oo ilow aanu keenin caaliman xaalo uu garanayo bisahwi sahwiga uu og yahay inuu sahwiye uu sog yahay aw naasiyan ama xaalo uu sahwiga ilowsan yahay oo taala uu dheeraado alfaslu wakhtigii ka soo wareegay salaamo naqsigu curfan ay fi lcurfi curfiga marka lagu miisaamo u dheeraado faata maxaluhu maxalkiisu uu dhaafay oo la iman maayo wain qasura hadduu dheeraado alfasluna wakhtiga kasoo wareegay salaamo naqsigu curfan curfi aan u dheeraado lam yafut maxalkiisii kama tegin waa la iman waxayna idin markaa falahu waxaa u banaan asujuudu baa u banaan inuu sujuudo iyo watarko iyo inuu sujuudda iska daayo labadu waa u banaayin arrinka saddex arrimood baa kolley sahwigu had iyo jeeraale saddex siyaabood buu u dhacaa salaadda wax lagu ziyaadiyo iyo in salaaddii wax ka mida laga tago nuqsaan ziyaado iyo nuqsaan arrinta saddexaadna waa maxay waa ashaku waa qofku inuu ka shakiyo ragcadihii ama arkaantii ayuu ka shakiyey marka wuxuu leeyahy hadduu ka shakiyo tusaale ahaan fii cadadi maa ataa bihi min arakcaati waxaa la mida hadduu ka shakiyo rukun wuxuu siri waa niyu talow ragcaddan hal mar baa sujuuday mise laba waxay la mid tahay inuu ka shakiyo salaaddii subaxun laba ragcadood baa tukatay mise mid maqrib ma saddex baa tukatay mise laba duhur ma saddex baa tukatay mise afar oo shakiga laga shakiyo ragcad iyo shakiga rukun laga shakiya waa isku mid weeye wuxuu ihi wuxuu ka shakiyey tusaale ahaan war mase salaaddii afar tahayd ma saddex baa tukatay mise afar banaa cala alyaqiin arrinkiisa intuu hubo ayuu ku dhisayaa oo intuu hubaa waa intee waa wal aqal weeye intuu hubaa waa inta yar oo saddex inuu tukaday wuu hubaaye ta afraad buu ka shakisan yahi tusaale ahaan labadii sujuudood mid inuu la yimi wuu hubaaye ta labaad buu ka shakisan yahi marka inta yar waa intuu hubo inuu sameeyey buu ka soo qaadaya ka halaathati wuri fi hada almithaal intuu ka shakisanaa marka iyada dib buu ula imanaya sujuuddu ka shakiyey uula imanaya sidaasoo kale hadduu ragcad ka shakiyo ragcaddii wuu la imanaya oo arrinka yaqiintu ku dhisaya waayo ragcaddanuu ka shakisay ama rukunkanuu ka shakisan yahay si yaqiina buu ugu waajibo oo dumadiisa u laazimay inuu la yimi oo dumadiisu ay beri ka noqotina waa kan ka shakisan walyaqiinu laa yazuulu bishak yaqiinina shaki kuma suusho yaqiin bay ahayd inay ragcaddaasi qofkaa faral ku tahay inaanu samaynina yaqiin bay ahayd inuu sameeyey buu ka shakisan yahay markaa shakigaasi yaqiintii meesha ka saari maayo nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi liyaطrax ishak waliyabni calaa ma stayqan intuu ka shakisay ha iska tuuro oo intuu hubo waxa ku dhiso sidaasuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam ayib sujuudu sahwina waa la imanayaa buu leeyay wayasjudu lisahwi waa goorma laakiin oo haddii ay dhici karta kaa uu ka shakiyey inuu sameeyey oo dee ziyaada ay salaaddiisa ku jirto markaasuu la imanaya oo tusaale ahaan mar dambuu xusuustay isagoo salaaddii weli ka bixin buu xusuustay ragcaddii hore uu ka shakiyey inay u jirtay ama sujuuddaa hore uu ka shakiyey inay u jirtay markaa dee tan dambe ziyaaday noqonaysaa sooma ziyaada awgeed buu ula imanayaa laakiin haddaanay ziyaado ixtimaalin oo markuu ka shakiyey ma saddex baa tukatay mise afar ee tii afraadna uu la yimi ayuu xusuustay in markii hore saddexu inuu tukadoo tan afraad ay u harhsanayd marka inaana ziyaada jirin wuu yaqiinsan yahay sooma marka waxba sujuudu saawi la iman maayo ile iyada lafteeduna waa ziyaada oo dee salaaddii ku ziyaadin maayo haddaba ka waran yaqiintu wax ku dhisayaa buu idhi haddii khalabatu dani jirto oo ay si ula badato waxay ula badata tusaale ahaan markuu ka shekeeye ma saddex baa tukatay mise afar inuu afar tukaday ay ula badata dhanniga haalibka axkaamta waa lagu dhisaa sida yaqiintaba loogu dhiso marka halkan dhanniga haalibka xukunkiima lagu dhisi karaayo hadday ula badatay inuu saddex inuu afartiiba tukaday sidaas salaadiisa ma kusoo gebagabayn karaa mise mar hadduu shaki yimiba inta uu ka shakiye wuu iska tuurayaayo intuu hubo inuu tukaday unbuu ka dhigaya wuxu uhi walaa yanfacu khalabatu danni annahu salla arbacan hadday melihiisa ka haalib noqoto ay ula badato inuu afar tukaday waxba malahaasi anfici maayo buu yidhi oo dee xadiidkaasi ayay deliishanayaan laakiin dee xadiid kale ayaa jira oo tilmaamaya khalabatu danniga in lagu camal falayo oo liyataxara sawaab uu yihi nebigu calayh salatu salaam se ha ku dadaalo sidii saxda ahayd inuu garto marka hadday ula badato inuu tusaaleaan afar tukaday xadiidka kale wuxuu tilmaamayaa in dee sidaasi ay ugu dhammaanayso wuxuu leey walaa yacmalu biqowli hayrihi lahu annahu salla arbacan hadduu qof kale ku yidhaahdo war afar baa tukatay hadalkiisa waxba ka soo qaadi maayo wixii uu ka shakisanaa dib buu ula imanaya haddaanu qowlkiisii aqbalayn dee ficilkiisuna kasii daranba oo midaad mar salaada wada bilowdeen isku xawaaranaad ahaydeen ayaa adigu markaad istidhi atixiyaadkiiba afartii way kuu dhammaadeen oo adiga atixiyaadka u fadhiya ayuu isagu kacay markaasuu shaki ku galay ficilkiisa ma deliishan kartaa ma odhan kartaa ninkan mar baad salaada wada bilowdeen isku sina waad u tukanayseene waxa weeyaan ragcad baa kaa dhiman maya haddaanu qowlkiisiiba aqbalayn dee ficilkiisuna waa min baabil awlaa inaanu aqbalahayn oo sootii nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu dulyadayn ku yidhi markuu laba ragcadood nebigu ka sahwiye uu dulyadayn ku yihi nebiga ilaahayow miyaad ilowda mise salaaddii waa la gaabiyey soo kii saxaabada rasuulku weydiiyey ku hi kamaa yaquulu dulyadayn ma sida dulyadayn uu leeyahayba markay nacam ugu jawaabeen markaasuu labadii ragcadood la yimi waxay leeyihin shaaficiyadu mae waa waxaa dhici karta inuu rasuulku markaa xusuustay laakiin kaasi waa ixtimaal baciida weeye xadiidku wuxuu si xoog badan u tusinaya hadduu qof hiqaa oo lagu kalsoon yahay uu ku yidhaahdo waar waxbaa kaa dhiman isagana dee shaki uu ku jiro oo aanu mustayqin ahayn inuu aqbalayo gaar ahaan haddii dad badan ay yihiin isagu wuxuu yidhi ba walow balaga dalika alqaylu cadad tawaatur haddii xataa dad badan yihiin oo dee warkoodu war mutawaatira uu noqonayo lakiin kani waa daciif se muctamadkiina waxa weeye fi lmadhab qofkan shakisan dadka la hadlay ee ku yidhi waxbaa salaadii kaa dhiman oo rukun baa kaa dhiman ama ragcad baa kaa dhiman tusaalaan ama labaa kaa dhiman hadday yihiin dad cadow tawaatur gaadhay tiradii uu xadiidku iyo khabarku mutawaatir uu ku noqonayey warkooda inuu aqbalayo baa muctamada oo qowlkan uu shaarixu yidhi walow balaga dalika alqaa'ilu cadad tawaatur waa daciif wey waa qowlkii daciifkaa uu meesha ku sheegay sujuudu sahwiga xukumkiisu waa maxay waa sunna buu ihi sujuudu sahwi laakiin meelaha qaarkood buu waajib noqdaa oo haddii tusaaleahaan imaamaad la tukanayso imaamkii uu la yimaado sujuudu sahwigii kama hadhi kartid adiguna inaad la timaado ayaa waajib kugu ah xataa haddii aad salaamo naqsatay sahwan iyadoo imaamkiina uu salaamo naqsaday sujuudu sahwigiina uu la yimi isagu intaanu salaamo naqsan adna inaad ku noqoto weye haddaan wakti dheeri ka soo wareegin waana suurada qura ay yidhahdaan sujuudu sahwigu waa waajib haddaad maamuum tahay oo imaamkaagi uu sujuudu sahwi la yimi haddaad ku xidhan tahay waajib bay kugu tanid la sujuuda mutaabacadii baaba kugu waajibinaysa haddii uu salaad intuu isagu sujuudu sahwigii la yimi adigu aad salaaddii ka baxday oo sahwan aad uga baxday markaana mar hadduu imaamkaagu la yimi intuu salaada ku jira inaad la timaado ayaa waajib kugu ah sujuudu sahwigana qaabkiisu waa qaabka sujuuda salaada uun wuxuu kaga duwan yahay ma jirto wamaxaluhuna waa qabla salaam buu goormaa la sujuudaya ma salaamo naqsiga ka hor mise salaamo naqsiga kadib shaaficiyadu waxay leeyihin ma qabla salaam unbaa la sujuudaya labaduba nebiga waa ka sugnaadeen qabla salaam inuu sujuuday iyo bacda salaam inuu sujuuday walihaada bay culimada qaarkood yidhaahdeen meesha la doonaa la sujuudi karaa qabla salaam iyo bacda salaam lakiin shaaficiyadu waxay leeyihin xadiida tilmaamaysa salaamo naqsiga kadib nebigu inuu sujuuday waa xadiid mansuukha weyi waxa dambeysay xadiida tilmaamaysa inuu sujuuday qabla salaam taasay ku dhiseen haddaba qofkii sujuudu sahwigu uu sunnaha u ahaa hadduu iska salaamo naqsado isagoo salaamo naqsigaasi miduu u kasaya oo sahwi aan uga dhicin in uu sahwiyeyna uu is-og yahay xaaladda noocaasa faata maxaluhu sujuudu sahwi dib uguma noqon karo waxaa iyaduna la mid ah isagoo ilowsan in sujuudu sahwi laga rabo sunno ah ayuu ayuu salaamo naqsaday laakiin wakti dheer baa salaamo naqsigii ka soo wareegay khalaas dib ugu noqon maayo suurada saddexaad maxay noqonaysaa isagoo ilowsan sahwigiisii ayuu salaamo naqsaday wakti dheerina salaamo naqsigiisaa kama soo wareegin maxalkiisii ma dhaafin oo sujuudu sahwigii kama tegine isagoo u qastaya salaaddii inuu ku noqday ayuu sujuudu sahwigii la imanaya hadduu doono ile waa sunna oo faral maahe hadduu doonona waa iska dayn karaa buuri faslun fasalkan wuxuu ku saabsanyay fi lawqaat alatii tukrahu salaatu fiiha wakhtiyada salaada in la tukadaa ay tahay makruuh karaahata taxriim sida muctamadkaynu arki doono faslun buu ihi fi lawqaati buu ku saabsan yahay alatii wakhtiyadaasoo tukrahu la karo asalaatu salaadii fiiha dhexdeeda taxriiman ay karaahata taxriimin karaaho markaa karaahatu taxriima kamaa fi rawdat sida kitaabka rawda taalibiin laydhaa ku taal iyo wa sharxi lmuhadab hunaa halkan marka la joogo dee halkan oo kale marka la joogo hunaada wuxuu uga jeedaa rawdaha markuu ka hadlayo awqaadda salaada la karo ayuu ku sheegay inay karaadu karaado taxriim tahay saasoo kale majmuucu markuu ka hadlayo awqaadda salaada markaa la karo ayuu sheegay karaahadaasi inay tahay karaahatu taxriim wuxuu yidhi wa tanziihan ay wa karaahata tanziihin baa la karhaa karaaho markaa karaahatu tanziiha kama fi taxqiiqi sidaa ku sugan kitaabka taxqiiq la idhaha nawowi leeyahay iyo sharxi lmuhadabi fii nawaaqid lwuduu fii baabi nawaaqid lwuduu marka la joogo marka masaladu waa masalo labadaa kitaab waxay kaga taallaa fii gayri madinatiha halkii laga filayay meelaan ahayn oo taxqiiqa wuxuu ku sheegay karaahada awqaadan salaada la karhaa inay karaahatu tanziih tahay oo aanay taxriim faa'iideyn ahayn wuxuu ku sheegay nawaaqid lwuduuga saasoo kale muhadabka wuxuu ihi wakhamsu awqaatin shan wakti laa yusallaa lama tukado fiiha dhexdeeda ilaa salaatun salaad mooyaane salaadaasoo laha sababun sabab leh imaa mutaqadimun sababtaasoo salaada ka horeysa kalfaa'itati sida salaada qofka ka tagtay aw muqaarinun ama sababtaasoo salaada la socoto ku larhan ka salaatilkusuufi sida salaadii qoraxdexmadoobaadka iyo walistisqaai wa salaatilistisqaai salaadii roobdoonta falawalu ka koobaad min alkhamsati xaalo uu ka mid yahay shantaa wakti salaada laysu diiday asalaatu weeye ee waktu salaati salaadii waktigeeda alatii salaadaasoo waxaa tiraa asalaatu weeye asalaadii baa la karahay alatii salaadaasoo laa sababa sabaylaha iyada aanay u sugnaan idaa fucilad haddii la sameey weye bacda salaati subxi marka wakti salaati haddaad tidhaana waa dhib ma lahaa fal awalu ka koobaade min alkhamsati shanta wakti ka midi asalaatu waktu salaati weye salaadii waktigeeda alatii salaadaasoo laa sababa lahaa idaa fucilat waa haddii salaadaa la sameey bacda salaati subxi salaada subax marka la tukado watastamiru waa soconaysaa alkaraahatu karaahadaasi xataa tatluca shamsu ilaa qoraxdu soo baxayso wahaani waktiga labaadna asalaatu waktu salaati salaaddii waktigeeda weye cinda uluucihaa markay qoraxdu soo baxayso yani idaa alacat markay soo baxdo xataa tatakaamala ilaa soo bixisteedu ay dhammaystirmayso oo tartafica ay kor u kacayso qadra rubxi waran qadarkii in laeg fii ra'yi lcayn isha si ay ula muuqato xaqiiqa maahee wathaaliu waktiga saddexaadna asalaatu waktu salaati weeye ida stawad markay samada bartankeeda ku ekaato xataa tazuula ilaa ay xaggay u dhacdo uga iilanayso ee can wasat isamaa ilaa ay ka suusho samada bartankeeda waistatna waxaa laga soo raraya min daalika kaas ah markay samada bartankeeda taagan tahay yowma aljumucati baa laga soo reebaya falaa tukrahu lama karo asalaatu salaadii fiihi waktigaa dhexdiisa fiihi jumcaha dhexdiisa waqtalistiwaai lama karo maalinka jumcaha markay samada bartankeeda qoraxdu taagan tahay in la tukadaa makruuh maaha buu leeyahy wakadaa saasoo kale waxaa la soo reebayaa xaramu maka maka xaramkeeda salaada lagu tukado almasjidu masaajidka iyo masjidulxaraama iyo wagayruhu meesha aan masaajidka ahayna laakiin xaramka ka midi sawaaun weeye falaa tukrahu makaro asalaatu salaadii fiihi xaramka dhexdiisa fii hadi awqaat waktiyadan oo dhan kulliha dhammaanteed shantan waktiba dhulka xaramka waa lagu tukan karaa buu leeyahy sawaab waxaa isku mid a sallaa tukaya sunata tawaafi tawaafka sunnihiisii aw hayraha ama salaad kale waraabicu waktiga afraad min bacdi salaati alcasri wuu ka bilaabaya salaada casr marka la tukado xataa taqruba shamsu ilaa ay qoraxdu dhacayso waalkhaamisuna yana xataa taqruba shamsu markuu leeyay muxuu uga jeedaa yana xataa taqruba min alguruub ilaa ay dhicis ku dhowaanayso wlkhaamisuna cinda alguruubi waa markay dhacayso ay cinda qurbi lguruub marka dhicisteeda soo dhowaato lishamsi xaalo dhicistaasi ay u sugnaatay qoraxda faidaa danat markay u dhowaato lilguruubi dhicitaan faidaa danat oo markay u dhowaato lilguruubi dhicitaan xataa yatakaamala ilaa ay wayastamiru aw tastamiru lkaraahatu karaahadaasu way soconaysaa xataa yatakaamala ilaa uu dhamaystirmo guruubaha dhicisteeda marka wuxuu uhi shan wakti oo waktiyada ka mida ayaa markaa salaada aan laysu ogolayn macanaa salaadu ma guntamayso xataa hadduu qofku hadduu xidho u xidhmi mayso salaadu haddaynu dhaha karaahadu waa karaahatu taxriim iyo haddaynu dhaha karaahadu waa karaahatu tanziih xidhmi mayso salaadu saddexdaa wakti waayo saddex shantaa wakti in salaad la tukado waa laysu diiday nahyiguna hadduu u noqonayo cibaadada lafteedo iyada layska nahiyo laguhaha tukan waktigaas ama laazimkeeda u noqonayo sida dee shardigeeda oo kale dee wuxuu faa'iideeyaa iqtadi lfasaad shaygaa layska nahiyey inuu faasid yahay haddii la sameeyo ayuu keensadaa haddaynu dhaha nahyigu waa litaxriim iyo haddaynu dhaha waa litanziihba mar haddii layska nahiyeyba shaygaa layska nahiye in la sameeyaa ma banaana ayib karaahatu tanziih iyo karaahatu taxriim iyo taxriim waxay u kala duwan yihin karaahatu taxriim iyo taxriim waxay ku kala duwan yihin taxriimka waa shayga daliilku ku cad yahay xaaraannimadiisa kaasaa la idhahdaa waxa weeyaan taxriim ama waa xaaraan ayaa la idhahdaa yani ma habata taxriimuhu bidaliil laa yaxtamilu tawiil bidaliil qaطci laa yaxtamilu tawiil min kitaaba وsuna o ijmac وqiyaas shayga haddii xaaraannimadiisu ku suganto daliil go-an oo si go-an u tusinaya shaygaa xaaraannimadiisa oo aan tafsiir kala aqbali karin shaygaa xaaraannimadiisa inuu tusiyo mooyaane markaasaa la idhahdaa waa taxriim arrinku karaahatu taxriimna waa maxay waa ma habata ma habata habata taxriimuhu bidaliil yaxtamilu taawiil waa shayga xaaraannimadiisu ay ku suganto daliil la awili karo macno kale loo yeeli karo tanziihuna de waa iska macruuf karaahatu tanziih haddii la idhaahdo waxaa looga jeedaa shaygan waa layska nahiyey nahyi aan xaaraannimo keensanahayn oo qofku de hadduu sameeyo dembaabi maayo haddii la shaygaas waa karaahadiis waa karahatu taxriim qofku wuu dembaabaya wey haddii la waa karaahatu tanziihna dembaabi maayo laakiin halkan baabkan marka la joogo waktiyada salaada laysu diiday salaada la tukado waa lagu dembaabaya haddaynu dha karaahadu waa karahatu taxriim haddaynu dha karaahadu waa karahatu tanziihba haddaynu dha waa karaahatu taxriim dee xaaraan buu sameeyo taasu ku dembaabaya haddaynu dha karaahadu waa karaahatu tanziihna dee salaad faasida buu sameeyey cibaado faasida oo cibaado faasida waa lagu dembaabaa ile salaaddu mar walba waa faasid baynu nidhiya marka sida muctamadkiina waxa weeye nahyiga layska nahiyey shantan wakti in la tukado waa inuu taxriim keensanayo masale kale iyaduna meesha ku jirta masaladaas waxay tahay ma shan wakti baa mise waa saddex wakti kitaabkeenna wuxuu yihi khamsatu awqaatin laa yusallaa fiiha ilaa salaatun lahaa sababa safiinahana maxaynu kusoo marray mise wakti shan buu sheegay mise saddex ya safiinuhu shan buu sheegay mise saddex ya shan buu sheegayey ayib culimada qaarna saddex bay ka dhigaan markaa qolada saddexda ka dhigay way isku celiyeenuun oo tusaale ahaan salaada casr marka la tukado ilaa ay qoraxdu ka dhacayso hal wakti bay iskaga dhigeen salaada subax marka la tukado ilaa ay qoraxdu soo baxayso oo waran qadarkii ay kor u kacayso hal wakti bay iskaga dhigeen qolooyinka shan ka dhigayna halkaasay laba wakti ka sameeyeen oo marka salaada casr la tukado ilaa ay qoraxdu dhicitaan ku dhowaanayso wakti bay ka dhigeen markay dhicitaan ku dhowaato ilaa ay dhacayso wada qarsoomaysana wakti kale ka soo saareen salaada subax marka la tukado ilaa qoraxdu ay soo baxayso wakti bay ka dhigeen salaadaan laysu ogolayn markay soo baxdo ay soo muuqato ilaa waran qadarkii in leeg ay gaadhaysana inta udhaxaysana wakti bay ka soo saareen markaa shanta wakti sidaasay ku yimaadeen shantan wakti salaada aan laysu ogolayni haddaba waa salaadee wuxuu uhi waa salaada aan lahayn sabab ka horeysa ama sabab la socota marka salaada sabab ka horeysa aan lahayn sabab la socotana aan lahayni waa tee tusaale ahaan sida tusaale ahaan salaaddii sababu taakhira bay leedahay sabab ka dambaysay leedahay salaatu istikaaro kala de sababteedu kama dambayso ile waa ducadee ducaduna way ka dambaysaa salaadda way ka dambaysaa waxaa kaloo lamida dee asuna almutlaqa sunne aan magacba lahayn wakti gaarana aan lahayn kaasi sababba ma laha dee ta sabab mutaakhira le waxaa ka mida rakcatay ilixraam labada ragcadood ee xaraamashada hortood la tukado ile sababtooda waa xaraamashada xaraamashada way ka dambaysaa markaa salaada shanta waqti laysu diiday waa salaada aan sababba lahayn ko laba salaada sabab leh sababteedu ay ka dambayso laakiin salaadu hadday leedahay sabab ka horeysa sida salaad qofka ka tagtay oo farada sababteedu waa waa waa fawdka waa tegista ay ka tagtay ama ay leedahay sabab la socota sabab la socota marka la leeyahay sababtiiyo salaadaa mar wada bilaabmay maaha taas suurtagalba maaha in salaada iyo kusuufku ama salaada iyo abaartu abaarta roobdoonta laga samaynaya mar wada bilaabman suurtagal maaha ee wuxuu uga jeedaa muqaaranada marka shaygiibaa taagan markanuu qofku tukanayo oo dayaxmadoobaadkiibaa taagan buraxmadoobaadkiibaa taagan abaartiibaa taagan buu uga jeeda markaas salaadda waxa weyan ay dhacayso shanta wakti waxa u horeeya bu ihi bacda salaati subx salaada subax dabadeed xataa taطlaca ashamsu ilaa ay qoraxdu kasoo baxaysa kasoo muuqanayso ka labaadna waa kee waa markay soo baxayso markay soo baxdo laakiin waran qadarkii weli aanay aanay kor u kicin oo wakti labaad kaasina marka hadda la soco kani wuxuu ku xidhan yahay ficlu salaa laba wakti zamankay ku xidhan yihin waktiga labana waxay ku xidhan yihin ficlu salaa salaada samaynteeda tan samada bertankeeda wuxuu ku xidhan yahay zamanka sidaasoo kale qoraxdu markay soo baxdo ilaa ay waran qadarkii kor u kacayso iyo markan ay isfiraar casuus yeelatay dhicitaanka ay u dhawaatay ilaa ay ka dhacayso saddexdaasi waktigunbay ku xidhan yihin laakiin bacda salaati subx iyo bacda salaati alcasr labadaasi zamanka kuma xidhna waxay ku xidhan yihin ficlu salaa oo markuu salaada casar tukado ayuu nahyigu ka bilaabmaya dee hadduu salaaddii casar hore u tukaday dee waktigii salaada loo diiday horu u bilaabmaya sooma hadduu salaaddii casar dib u dhigana dee markuu tukado ayuunbuu nahyigu bilaabmayaaye waktigii salaada loo diidayna markaasubuu la bilaabmaya salaada subaxna waa saas oo kale markaa bacda subxi iyo bacda alcasr maxay ku xidhan yihin ficlu salaa saddexdan kalena maxay ku xidhan yihin salaad ficilkeed kuma xidhnee zamankii waktiga ayay ku xidhan yihin watartafica qadra rumxin fii ra'yi lcayn intaa muxuu uga jeeda wuxuu uga jeedaa sida innaga ay noola muuqato oo innaga marka qiyaasteenna waxaynu isleenahay alayla qoraxdii waran qadarkii in leeg bay dhulka ka gooday intay dhulka ka gooday waa in aada u weyn laakiin innaga ayay sida ay noola muuqataa wakhtiga saddexaad wuxuu yidhi waa markay qoraxdu samada bartankeeda gaadho fii wasat isama oo maray ku taagantahy waa wakti aada u yar oo qofku aanu salaadba ku tukan karin lakiin waxaa la diidaya takbiira takbiirtanu salaada ku xidhan inay waktigaa kaga beegantaa la diidaya walow intii kale iyadoo zawaalku dhacay ha dhacdabe dee qoraxdu waa xawaaray ku socotaa oo intuu qofku salaad dhammaynayo dee halkaa iska taagnaan mayso way socotaa markiiba zawaalku u dhacaya waayo waktigaasina wuxuu baxayaa marka samada bartankeeda xagga u dhacda ay uga ilato haddaba waktu zawaalka waktul istiwaagaan ujeeda markay samada bartankeeda taagantay waxaa laga soo reebayaa maalinka jumcaha oo maalinka jumcaha waktigaa waa la yska tukan karaa oo uma sallaa maa kutiba low xataa yakhruj aliimaan buuhi nebigu calayh salatu salaam qofkii jumcaa yimid dabeetana wixii ilaahay u qoray tukaday ilaa goormuu tukashada waday ilaa uu khatiibkii soo baxay marka taa macnaheed waxay maalinka jumcaha waktigaa waa la tukan karaa ila khatiibku wuxuu soo baxayaa goorma bacda zawaal buu soo baxayaa marka salaadii qofkii waktigaa ka hor tukanaya maxay ku beegmaysaa waktulistiwaagay ku beegmaysaa shanta waktibana waxaa laga soo reebayaa inuu dib u dhigaabay ahayd oo shanta waktiba xagga dambe uu ka mariye waxaa laga soo reebayaa salaada lagu tukado dhulka xaramka ah oo masjidulxaraama ama dhulka kale masaajidkaana laakiin xuduudda xaramka ku jira shanta wakti iyada lama karo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi yaa bani cabdimanaaf laa tamnacu axada طaafa aw sala bi hada albeyti fi ayati saacati shaaa min leyli aw nahaar reer bani cabdimanaafow qof doonay inuu ku dawaafo kacbadan ama uu ku tukado ha u diidina saacaddu doono markaa saacad walba halkaa in lagu tukan karo ayuu nebigu alayh salatu salaam sheegay marka wuxuu ihi sawaaun sallaa sunata awaafi aw hayraha muxuu taa usoo hadal qaaday wuxuu usoo hadal qaaday culimada qaar ba waxay leeyihin shantaa waktiya salaada laysu diiday salaada sunnaha ah ee lagu tukan karo xaramka waa sunnaha awaafka un kuwa kale maaha marka qowlkaasuu radinaya wuxuu leeyihi sunatu awaafku halkaa iyadu way ku banaantay oo iyado dee khilaaf ma leh waktiyada salaada laysu diiday halkaa way ku banaantay lakiin kuwa kalena waa lamid buu leeyahy sunayaasha kale en sababba lahayn ama sababtooda ay tahay mutaakhir ay tahay ila sunatu awaafka sababtiisu waaba mutaqadim sooma sababtiisu way ka horeysaaba isagu marka horeba nahyiga kuma jiraba waktiga afraadna waa salaada casr qofku markuu tukado xataa tagruba ayuu yihi yani ilaa ay qoraxdu u dhowaanayso dhicitaan marka isagu lakiin xataa tagruba buu yihi o ta ka dambaysana waa ka sheegaya oo markan labadiibuu isku daray ilaa casar dabadii ilaa ay isfiraar yeelanayso casuus yeelanayso dhicitaan ay u dhowaanayso iyo waktigaa ay casuusta yeelanayso ilaa ay ka dhacayso labadiibuu isku daray waalkhaamisuna cinda alguruubi waa markay dhicitaanka u dhowaato oy casuus yeelato lishamsi xaalo u sugnaaday guruubkaasi waxba loogama baahna dee guruubka waa la iska garanaya guruubu shamsi laga hadlayo fa idaa danat buu ihi halkan marka hadalkan isna looma baahnaba rakaakana waaba ku jirtaaba iyo sucuubo adeeg baa ku jira waxaa ka fiicnayd idaada inuu idhaahdo inuu ay ka horayso u idhaahdo ay idaa danat lilguruub guruubka cinda alguruubida maxaa looga jeedaa idaa danat lilguruub baa looga jeedaa oo ay tafsiiriya inuu ka hormariyaa waa fiicnayd xataa yatakamala quruubuha faslun fasalkani wuxuu ku saabsan yahay axkaamta jamaacada yani salaaddii jamaacada lagu tukanayey iyo axkaamteeda ayuu ku saabsan yahay salaada in jamaaca lagu tukado qur-aanka waa lagu sheegay waida kunta fiihim faaqamta lahum الsalaa faltaqum طaa'ifatu minhu macaka nebiguna wuxu uhi salaatu ljamaacati afdal min salaati اlfadi bisabcin وacishriina daraja salaada jamaaca lagu tukada waxay ka fadli badantahy ta uu qofku isagoo qura tukado toddobiyo labaatan derajo jamaacadu markaa imise qof ayaa marka ay tukadaan jamaaco noqonaya laba qof hadday laba wada tukadaan waa jamaaco wixii kasii badanina waa jamaaco wey qofka ayuunba jamaaco ahayn jamaaco markaa luqatan waa طaa'ifa kooxda jamaaco la idhaha sharcanna rabtu salaati imaamuum bisalaati alimaam baa looga jeeda salaadii maamuumka in lagu xidho salaada imaamka watataxaqaqu biithnayni faakhar oo alihnaani famaa fowqahuma jamaaca ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi wuxuu yihi wasalaatuljamaacati salaadii jamaaco lagu tukanaayey markaa jamaacatu salaati baa ayuu ujeedaa oo qalbi baa ku jira cibaarada aljamaacatu fi salaati lirijaali xaala ay u sugnaatay jamaacadaasi fi lfaraa'idi salaadihii faralka ahaa hayra aljumucati aan jumco ahayn sunatun weeye sunadaasoo mu'akadatun mid la adkeeyaya cinda almusanifi abu shujaac baa agtiisa ay sunno ka tahay iyo waraaficiyi raafici agtiisay sunno ka tahay sunna muakada walasaxu kaa saxaayo cinda nawawiyi annahaa jamaacadu fardu kifaayatan inay tahay in salaada jamaaca lagu tukadaa salaaddii faralka ahayd en jumco ahayn in jamaaco lagu tukadaa inay fardu kifaaya tahay wayudriku waa gaadhaya almaamuumu maamuumka aljamaacata jamaacadii maca alimaami imaamka maciisa fii kayri aljumucati wixii aan jumco ahayn maa lam yusalim intaanu salaamo naqsan atasliimata tasliimadii alulaae horay wain lam yaqcud yaanu fadhiisanba macahu mar hadduu xidho imaamka weli aan salaamo naqsan jamaacada waa gaadhay buu leeyahy ama aljamaacatu jamaacadu miyaa fi ljumucati fa fardu caynin weeye iyadu waa faral fardu cayna walaa taxsulu mana xaasilayso biaqala min rakcatin ragcad wax ka yarna ku xaasili mayso oo yaro waa inuu ragcad la tukado markaasay jamaacadaasi xaasishay waayo salaatu ljamaaca lirijaali buu i wuxuu meesha ka saaray dumarkii oo raggaa la isku khilaafay salaadaha faralka inay jamaaco ku tukadaan xukunkeedu waa maxay dumarka iyaga la yskuma khilaafin oo waa sunna un fii xaqihina qaطcan si go-ano bilaa khilaaf fi lfaraa'idina dee salaadaha faralkaa ee weliba asaalatan asal ahaan faralah ayaa fardu cayna weliba ayaa la ysku khilaafay raggu inay jamaaco ku tukadaan xukunkeedu waa maxay markaa sunayaashii buu meesha ka saaray sunayaasha in jamaaco lagu tukado inay qaarkood weliba ay sunno un tahay laiskuma khilaafin kuwa kuwa qaarkoodna qaarkoodna dee in jamaaco lagu tukadaa sunnaba maaha maala salaatu lciideyn iyo salaatu kusuufeyn iyo istisqa iyo taraawiix iyo kuwa in jamaaco lagu tukadaa waa sunne lakin salaatu duxa in jamaaco lagu tukadaa sunna maa waa bidca iyadu iyo rawaatibta iyo sunayaashan farala ka horeeya ama ka dambeeya waaye hayra aljumucati buuha jumcuu isagu salaadaha kale waa ka xukum duwan yahayo jamaacadu isaga shardibaabay u tahayba waa maalmaha kale salaadahooda laga hadlaya waa sunna muakada baa la yidhi aqwaal baa ku sugan oo qowl baa wuxuu le waa sunna muakada waana ka abu shujaac u doortay iyo raaficiba qiilo wuxuu yihi waa fardu cayn labadaba waa laga raajaxsan yahayo qowlka muctamadkaa fi lmadhab waa kaa uu ihi walaa saxu cinda nawi annaha fardu kifaaya jamaaco in lagu tukado salaadahan faralkaa oo raggu jamaaco ay ku tukadaan wuxuu ihi waa fardu kifaaya weeye fardu kifaaya maxaa looga jeeda waxaa looga jeedaa in ku filani haddii ay salaadii jamaacada ku tukato inta kale faralku uu ka dhacayaayo dembaabi maayaan ayib goor inta ku filan haddaba waa intee salaat salaad baa la tukanayaa waxa dha waa inta shicaarka ile waxan waa astaan diimeede astaan diimeedkaasi inta ay ku muuqanayso wey haddii meeshu ay tahay qaryo yar tuulo yar haddii hal meel laga dad ku tukadaan salaadii jamac yaana faralka intaasu ku dhacaya hadday weyn tahayna waa in dhowr meelood oo shicaarka iyo astaandiimeedkaasi ay ku muuqan karto marka lagu tukado ayuu dhacaya sida saxiixana waxa weeye salaatu ljamaaca waa fardu cayn nebigu calayhi salatu wasalaam iyadoo shicaarki uu muuqday oo isaga iyo dee saxaabadiiba ay masaajid ku tukanayaan raggii guryahooda ku hadhee ku tukanaya miyaanu ku hamiy inuu guryaha ku gubo nebigu calayhi salaatu wasalaam oo miyaanu ragga hadho ku sheegi jirin inay munaafiqiin laa yataqalafu canha ilaa munaafiq haddaba qofku muxuu jamaacada ku gaadhayaa fadligii jamaacada goormuu gaadhi karaa mar hadduu imaamkiioo salaada ku jira gaadho oo weli aan salaamo naqsan oo imaamkiioo salaada ku jira isaguna uu xidho khalaas fadligii jamaacada waa helayaa buuri xataa yaanu fadhiisanbe wain lam yaqcud macahu oo imaamkiiyo weli salaaddii ku jiraa tidhi allahu akbaro waad xidhad intaanad fadhiisan buu salaama calaykum yihi salaama naqsi fadligii jamaacada waad leedahay ila imaamkii salaadda waad kusoo gaadhay waxaa laga soo reebayaa jumcaha oo salaada jumcaha iyada jamaaca in lagu tukadaa waa fardu cayn iyada jamaacadu iyada shardi baaba u tiba weliba tiro badan baa shardi u ah afartan saynu arki doono walaa taxsulu biaqala min rakcatin markaa goormaa la odhan karaa tusaale ahaan qofku jamaacadii jumcaha wuu soo gaadhay marka uu imaamkii on salaamo naqsi soo gaadho maya ragcad ugu yaraan waa inuu la tukado haddii ragcad wax ka yaraad ka soo gaadho salaaddii jumcaha imaamka markaad kacdo salaadaad ukacaysa waa duhur weeye jumcahaagii duhur baad u rogaysa afar ragcadood baad tukanaysa mar haddaad ragcad wax ka yar ka soo gaadhay haddaad ragcad ama ka badan ka soo gaadhayna waa jumce inta kuwa hadhay ayuunbaad dhamaystiranaysa wayajibu waxa waajiba uhi cala almaamuum maamuumka waxa waajib ku an yanwiya inuu niyoodo alitimaama inuu niyoodo tukin la tukinayo ama kudayasho imaam ku dayanayo aw iliqtidaa inuu niyoodo kudayasho bilimaami ku dayanayo xidhasho imaamka ku xidhanayo waa inuu niyoodo walaa yajibu waajibi maayo ee calayhi cala almaamuumi ku waajibi maayo tacyiinu imaamka inuu cayimo oo niyada uu ku cayimo dhahdo waxaa niyooday inaan zaydkaa la tukado ama camarka ama faaraxa bal yakfi waxaa ku filan aliqtidaau inuu niyoodo xidhasho bilxaadiri imaamkaa mixraabka ku jira dadka tukanaya inuu ku xidho wain lam yacrifu yaanu garanbe fain cayino haddaba hadduu bad isku galo isagoo imaamkii uu cayimo inuu cayimo lagama rabin be oo wuxuu niyooday imaam isxaaq la idhaahdo inuu ku xidho oo uu akhtaa uu gafo oo uu ku noqdo khaalid batalat salaatu salaadiis way buraysa ilaa in indamat inay ku biirta mooyaane ilayhi tacyiinka uu cayimayo ishaaratun tilmaamis uu imaamka ishaaray oo wuxuu yihi waxaan niyooday sayidkaa mixraabka ku jira inaan ku xidho marka tacyiin uu magaciisii sheegayo ishaaru isu raaciyey wadalika qawli uha weya naweytu waxaan niyooday aliqtidaa bizaydin zayd inaan ku xidho haadaa kaasa mixraabka ku jira oo fadana uu caddaado camran camar inuu yahay fatasixu way ansaxaysaa marka duuna alimaami imaamka isaga inuu jamac niyeysto ama inuu wax tukinayo inuu niyeystaa waajib kuma aha falaa yajibu waajibi maayo fii sixati liqtidaa'i xidhasho asixisteed bihi isaga lagu xidho fii kayri jumucati salaad aan jimco ahayn niyat limaamati imaame inuu niyooday waajibi mayso oo in lagu xidho shardi uma aha inuu isagu inuu imaam noqdo inuu niyooday waa jumca wixii aan ka ahayn bal hiya mustaxabatun inuu imaamnimada niyoodo waa sunna fii xaqii fain lam yanwi haddaanu niyoon imaamnimo ma'muumnimo haddaanu niyoon dheh waa kii la tukinaye fa salaatuhu salaadiisu furaada waa salaat furaada salaad keli keli loo tukado kale weye wayajuusu waxaa bannaan an ya'tama inuu xidho alxuru qofkii xortaa bilcabdi addoon oo addoon inuu mid xore tukiyaa bannaan walbaaliqu kii qaan gaadhay bilmuraahiqi mid garaadsaday inuu ku xidhaa bannaan ama sabiyu ilmi yaraa miyaa hayrulmuyiisi aan garaadsan falaa yasixu ansixi mayo aliqtidaau bii xidhashada lagu xidhaa marka halkan wuxuu kaga hadlayaa axkaamtii salaada jamaacada wax ka mid a salaada jamaacadu de waxay leedahay imaam iyo maamuum labadaasay leedahay imaamku waa ka wax tukinaya maamuumkuna waa kala tukinayo marka maamuumka isaga waxaa waajib ku ah maamuumnimada inuu niyoodo inuu imaam ku xidhanayo inuu niyoodo ayaa waajib ku ah ama dee jamaaco iqtidaa itimaam jamaaco inuu niyoodo ayaa waajib ku ah waayo maamuumnimadu salaaddiisa waxbay kusoo kordhinaysaa inuu imaamkaa raaco xataa raacistaasi ziyaadaba salaaddiisa ku keentade dee markaa ni niya u baahan tahay ila waa camale mutaabacadaasi nebigu wuxu uhi inama alacmaalu biniyat wa inama likulli imriin maa nawa haddaba inuu imaamkaa ku xidhanayo waa niyoonaya laakiin miyay waajibtay inuu imaamka cayimi idhaahdo zayd inaan ku xidhaa niyooday ama camar ama faarax ama jaamac maya waxaa ku filanuun imaamkaa yaanu arkinba yaanu garanaynba dadka tukinaaya inuu ku xidhay inuu niyooday yaanu garanaynba haddaba wuu cayimay oo wuxuu niyooday imaamkaa isxaaq la idhaahdo inuu ku xidhuu niyooday hadduu isxaaqii noqdo dee mushkiladii ma taagna oo niyadiisii iyo waaqicii way iswaafaqeen wuu gafo wuu noqon waayo shan wuu moodayo waa mid kalaba salaaddiisu way buraysaa oo salaaddiisu maxay u buraysaa dee isxaaq inuu kan tuki inuu isxaaq ku xidhaa buu niyooday ninka tukinayana waa nin khaalid la idhahdo suuqa iska maraya nin mar mar nin waxaan ujeedaa ninka tukinayana waa khaalid isxaaq buu niyooday inuu ku xidhana suuquu iska maraya nin suuqaa maraya dad ku xidhatay ka war wadadaa maraya salaad baa kuu jirta de salaad ma jirto laakiin wuxuu leeyahay haddii uu tacyiinka ishaare raaciyey markuu niyeystay inuu isxaaq ku xidho or isxaaqa kaasa farta uu ku fiiqay waxa weeyaan ishaaradaasaa ku filan oo inuu magacuu khalday qofku waa waa qofku ishaaray laakiin magaca inuu khalday ayuun bay noqonaysaa qofkan mar hadduu ishaaray qofka xeraabka ku jiru salaadiisa ku xidhay magaciisa ayuunbu inuu zayd yahay magaciisu ayuunbu ku khaldamay imaamka isaga waajibkumaa inuu imaamnimo niyoodo oo qofka kelidii tukanaya ayuunbuu la mid yahay qof aan imaamnimo niyoonna imaam waa laga dhigan karaa waa lagu xidhan karaa oo markii cabdillahi bni cabbaas guriga maymuuno habaryartii ahayd xaaskii nebigana ahayd waa habeen u hoyday markuu nebigu salaatuleilka u kacay de waa kii iskaga xidhay de nebigu mu odhan waa khalad anuu imaamnimo maa niyoona maxaad igu xidhatay mu odhan waayo imaamku isagu wax dheeraaduu la imanaya ma jirto ila isagaa la raacaya isagoo cid racraaci maaye qof kelidii tukanaya buu ka dhigaya isagu marka wuxuu niyo ula yimaadaa ma jirto marka laga reebo buu leeyahay salaada jumcaha salaatljumuca iyada inuu imaamnimada niyoodaa waa waa waajib weeye oo haddaanu imaamnimada niyoon salaadiisu ansixi mayso hadduu afartanka ka mid yahay iyo hadduu zaa'idka iyo dheeraad ka yahayba qofkii haddaba imaam ku xidhanayay haddaanu ku xidhashadaba niyoon de waa qof kelidiis ka tukanaya ayuunbuu noqonaya oo meena salaadiisu bur ahayn ile qof aanu salaada ku xidhan buu racraacayah maya markaa salaada u xidhanaya salaadiisu way xidhmaysaayo salaad qof kelidii tukanayaba u xidhmaysaa intaa daradeed baa la eegaya ninkii inuu ku xidha aanu niyoon hadduu raacraaco markaasay salaadiisu buraysa laakiin haddii uu halkaa kaga goosto oo aanu raacraacin salaadiisu waa tii u xidhantay ee halkiibuu kasii wadan karaa qofku qof ka naaqisaysan waa ku xidhan karaa oo qof xoraa ku xidhan karaa addoon qofku qofuu ka cilmi badan yahay baa tukan karaa nebiguwa saxaabada qaar buu ku daba tukaday walbaaliqu bilmuraahiq qof qaangaadhka wuxuu ku xidhan karaa muraahiq muraahiqu asal ahaan waa qofka aan qaangaadhin lakiin qaangaadh ku dhawaaday halkanse numayis un baa looga jeeda mid garaadsaday mid kastoo garaadsaday qaangaadh bayaanu ku dhawaanay ilmaha yare aan garaadsan isaga laguma xidhan karo waayo dee isaga salaadi ka ansixi mayso walaa tasixu ansixi mayso uhi qudwatu rajuli nin xidhashadi bimra'atin gabadhu ku xidho walaa bikunhaa labeebtuu ku xidhaana ansixi mayso labeebkaasoo mushkilin aan labada dhinac dhinacna u dhicin walaa khunha walaa tasixu qudwatu khunha mid labeeba xidhashadii ansixi mayso oo mushkilun oo aan labnimo iyo dhadignimo midna ku cadaan bimra'atin uu ku xidho walaa bimushkilin mid kale oo khunsaa xidhashadu ku xidhaan ansixi mayso walaa qaariin walaa tasixu ansixi mayso qudwatu qaariin mid faatixada akrin yaqaan xidhashadii wa huwa qaarigu man yuxsinu lfaatixata waa ka faatixada garanaya ilaa yasixu ansixi maayo iqtidaau ku xidhashadiisa biummiin uu ku xidho midaan faatixada sax ahayn wa huwa ummigu man yakhilu bixarfin waa ka luminaya ee meesha ka saaraya xaraf xuruuftii faatixada ka mida aw tashdiidatan ama shad min alfaatixati ka mida uma ashaara musanif musanifku wuxuu ishaaray lishuruudi lqudwati xidhashada qof lagu xidhanayo shuruuddeedii ayuu ishaaray waayo halkan wuxuu kaga hadlayaa dadku siay isu tukan karaan yaa lagu xidhan karaa horta ninku ninunbuu ku xidhan karaa isagu waxaa nin aan ahayn hadduu ku xidho salaadiisaasi ma ansaxayso oo hadduu ninkii ku xidho ruux dumara salaadiisu ansixi mayso hadduu ku xidho khunfe mushkila mid labeeba oo inuu nin yahay iyo inuu dumar yahay weli aanay kala caddaan ila xagga dumarnimadu u dhici karaaye taasina ansixi mayso waaye khunfaha kala idhaahdaa ee mushkilka ahay labeebka aan dhinacna ku caddaan isaguna ninunbuu ku xidhan karaa oo gabarh kuma xidhan karo ilaa nin buu noqon karaaye khunfana kuma xidhan karo ila waxaa dhici karta inuu isagu nin noqdo labeebkan kale u ku xidhina naag uu noqdee marka isna ninunbu ku xidhan karaa gabadhu iyay ku xidhan kartaa gabadhu gabadh bay ku xidhan kartaa oo nin bay ku xidhan kartaa oo khunfay ku xidhan kartaa mushkila ila halka u yar u gaadha waa inuu gabadh noqdo soomaa khunfo dee gabadh gabadh waa ku xidhan kartaa marka sagaal suuro ayaa kasoo baxay ayaa kasoo baxay waxa weyaan cidda lagu xidhan karo iyo cidda aan aan lagu xidhan karin marka uu ishaaray si duuduuban buu u sheegay waxaa kaloo aanu qofku ku xidhan karin qofkii faatixada garanayay saxayey qof aan faatixada saxayn kuma xidhan karo faatixadii maba yaqaanaba ee qur-aan kale ku tukanaya qofkani ama qur-aan kale ma yaqaana dikri buu iskaga tukanaya ama faatixadii uu akrinaya uu jejebinaya oo xaraf xuruuftii faatixada ka miduu meesha ka saarayaayo iyaaka nacbudu iyaaka nastaciin buu leeyay wowgaasu meesha ka tuuraya kuma xidhanayo mar hadduu isagu faatixadii garanayo ka shad ka tegaya saasoo kale leh iyaaka iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin iyaaka aan odhanayn yaada aan shadahayn ku xidhan maayo isagana il isna xaraf buu tuure oo kaasi waxa uu ku hadlay macnihiisu waa maxay iyaaka nacbudu macnaheed waxa weeye iftiinka qoraxdaanu caabudayna haddaad yaadaa shadi weydo waxaad tidhi iftiinka qoraxdaan caabudaya haddaad garanayso salaadi meesha kuuma taalle waad gaalowdo diintaad ka lugaysaba haddii se jahli uu kuu geeyo waa lagu cudur daari doonaa uma ashara musanif musanifku wuxuu ishaaray buu ihi ama wuxuu tilmaamay lishuruudi lqudwati budwada shuruuddeedii buu tilmaamay biqowlihi buu ku tilmaamay uu yidhi wa ayu mawdicin meel kastoo salla uu tukado oo fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa bisalaati limaami raabitan xaalooya mid xidhay salaatahu salaadiisa bisalaati limaami mid ku xidhay fiihi ay almasjidi masaajidka dhexdiisa wahuwa waxaal huwa ay almaamuumu kala tukinayaana caalimun uu og yahay bisalaatihi salaada imaamka ee alimaami oo bimushaahadati lma'muumi lahu aragti uu arkayo uu ku og yahay aw bimushaahadatihi ama aragti uu arkayo maamuumku bacda safi saf kale oo imaamka sii arkaya ajza waa ka gudaya ee kafaahu waa ku filaya daalika arrinkaasi fi sixati liqtidaa'i xidhasho asixitaankeed bihi imaamka u ku xidho marka haddii eeg imaamka iyo maamuumku markay intee isu jiraan ayay ku-xidhashadaasi ansaxaysaa buu alan kaga hadlaya iyo masaa'il kaloo la xidhiidha hadday masaajidka ku wada jiraan meeshuu doonaya maamuumku masaajidkaa ka joogo waxay leeyihin hadduu imaamkii oo quri mixraabkaa ku jiro adoo qurina aad dabaqa saddexaad ku tukato inta kaloo dhammina ay maran tahay salaaddu way ansaxaysa safka u dambeeya dad ku tukato inta idin dhexaysa ay maran tahay salaaddu way ansaxaysa mar haddaad masaajidka ku wada jirtaan waayo masaajidku waa meeshii loo diyaariyey maxay salaada marka mar haddaad ku wada jirtaan mujtamiciina baa tihin dad isu dhow oo kulansan baa tihin laakiin nebigu calayhi isalaatu wasalaam qaaribu bayna asufuuf buu i amar buu ku bixiyey in laysu dhoweeye maxay sufuufta xadiidka abi daawuud iyo ay wariyeen shardi waxa waa bay leeyihin inuu salaada imaam ka garanayo imaamka alku maraya oo muxuu ku garanaya imaamkiibuu arkaa ama imaamkii ma arkee imaamkii cid arkaysuu sii arkaa oo eeganaya ama imaamkii ma arko cid arkaysana ma arkee laakiin muxuu maqlayaa sawt alimaam buu maqlayaa dhawaaqiisi taasuu ku garanaya halku marayo ama sawtkii imaamka maqli maaye sawtu mubaliqin mid sawtka imaamka soo gaadhsiinaya ayuu maqlayaa waxaa kaloo shardiya inaanu imaamka ka horayn waatana wuxuu yidhi maa lam yataqadam caleyh waa intaanu imaamka ka hormarin fain taqadama caleyh hadduu ka hormaro imaamka bicaqibihi cidhibtiisa uu kaga hormaro fii jihatihi fii jihati alimaam lam tancaqid guntami mayso salaatu salaadiisu walaa taduru dhibi mayso musaawaatuhu simankiisa liimaami imaamkiisa uu la sinmo wayundabu waxaa la sunneeyaa takhalufuhu dibdhiciisa can imaami imaamkiisa uu ka dibdhaco qaliilan in yar walaa yasiiru noqon maayo bihaada takhalufi ka dibdhacaa yar ama ka dambayntaa yar ku noqon maayo munfaridan mid ka gooni noqday can isafi xataa laa yajuusa ilaa aanay banaan xataa laa yaxuza ilaa uu noqdo mid aan helin fadiilat aljamaca halka wuxuu leeyahay waxaa shardi ah kaa imaamka la tukanaya inaanu imaamka ka hormarin goormaa la odhan karaa imaamka u ka horreeya mar hadday cidhibtiisu cidhibta imaamka ka horreyso imaamka u ka horreeya xagga jihada imaamu ka xigo ay u horreyso hadduu imaamka la sinmo wax dhibo ma laha buu ihi laakiin waa makruuh inuu in yar ka dambeeyo ayaana fiican ka dambayntaana mid kelidii saf noqday ku noqon maayo waa xaaladii labaad xaaladda koowaad maxay ahayd imaamkii maamuumkii waa laga ku tukanaya masaajidka gudihiisa xaaladii labaadna waa tan oo imaamkiiba masaajidka ku jira maamuumkiina dabaduu jooga wain salla hadduu tukado alimaam imaamku fi lmasjid masaajid gudihiisa hadduu ku tukado walmaamuumu iyadoo maamuumkiina khaarijalmasjid masaajidka uu dabadda ka yahay xaala kowniya xaalo uu yahay maamuumku qariiban minhu mid u dhow ee alimaami imaamka oo goormaa la odhan karaa waa inuu u dhow yahay bian lam tazid waa inaana ziyaadin masaafatu maa baynahumaa masaafada udhaxaysa calaa halaai miati diraacin saddex boqol oo dhudhun oo taqriiban dhadhoweyn ahaan bimacnaa saddex boqol oo dhudhun o ah wahuwa xaal huwa maamuumkuna ee almaamuumu caalimun uu yahay mid garanaya bisalaatihi halku maraya og ee alimaami walaa xaayilo wax kala teedaana hunaaka halka aanu ahaan ay bayna alimaami walmaamuumi jaaza waa banaanya aliqtidaau xidhasho bihi uu ku xidho watuctabaru waxaa laga qaadi almasaafatu masaafada almadkuuratu ee la sheegayna min aakhiri masjidi baa laga qaadi doonaa xaaladda labaad waxa weeye imaamkii masaajidku ku jira maamuumkina dabadu ka yahay mar hadduu dabadabaha joogee u dhow yahay imaamka salaaddu way ugu xidhmaysaa goormaa la odhanaya wuu u dhow yahay waa in masaafada udhaxaysa masaajidka aakhirkiisa iyo halka qofkaasi uu ku tukanayaa aanay ka badan saddex boqol oo dhudhun waa inaanay ka badan masaafadaasi masaafatulqurbi baa loo yaqaanaa waa inaanay ka badan kaasi waa shardi halka cabirka laga qaadayana waa halkee tuctabaru masaafatu lmadkuuratu min aakhiri lmasjidi saddex boqoloo dhudhun laga qaadi maayo imaamka waxaa laga qaadaya aakhiru lmasjid ilaa qofka halkuu ku tukanaya saddex boqoloo dhudhun hadday tahay amaba se ay ka yar tahay imaamku uu u dhowiyo salaaddu way ugu xirmaysa maxaa kaloo shardiya sidii kii horeba imaamka salaadiisi de waa inuu la socdo uu arkayo ama cid arkaysa oo arkayo ama uu maqlayo ama cid maqlaysa ay u soo gudbinayso xaa'illa waa inaanu jirin waa shardi kale eh xaa'ilka waxaa looga jeedaa hadduu doono imaamkaa inuu gaadho u tago waa inuu u tegi karo macnaa waa inay meel fureen jirto sida albaabkaasoo kala dee oo imaamka uga soo geli karaa waa inay jirto isaga yaanu ku beegnaanbe oo hadday sufuufi tusaalahaan masaajidka dabadiisa ku tukanayaan oo masaajidka halkaa iyaga ku beegan albaab uu ku leeyahay ay ka soo geli karaan masaajidku imaamka ay ka gaadhi karaan yaani intaasaa ku filan walow qaarkood gidaaradaasi ay ku gudboonaadaan be meesha furani inay qofkan isaga ku beegan tahay shardi maaha meel uu ka soo geli karo uu imaamka ka soo gaadhi karaa oo jihada isaga xigti waa inay jirto saasaa loo jeedaa xaalad saddexaad buu u galayo imaamki iyo maamuumkii midna masaajidkuma jiro banaan bay wada joogaan ama dhismo kale oo aan masaajid ahayn wain kaana hadduu yaal imaamu imaamkii walmaamuumu fii khayrilmasjid masaajidka mid aan ahayn meel aan ahayn kuwa jooga imaa fadaayin imaa fii fadaayin bay joogaan meel banaan aw binaayin ama dhismay ku jiraana masaajid ahayn fa shartu shardigu waxa weeye anlaa yaziida inuu ka ziyaadin maa baynahuma inta udhaxaysa calaa halaai miati diracin saddex boqol oo dhudhun iyo an laa yakuuna inaanu ahayn baynahumaa dhexdooda xaailun wax kala teedaya waa inaanu ahaan waa inay isu furan yihiin ayaa halkan looga jeedaa marka banaan bay joogaan markuu intee imaamka u jiro hadda qofka u horeeya laga hadlaya qofka u dambeeya maaha ka u dambeeya wuxuu sii jiri karaa kilomitiro tusaale ahaan kii imaamka ugu soo xigay hadday banaan ku tukanayaan waxaa la rabaa saddex boqoloo dhudhun iyo in ka yar inuu jiro ka kalena kaa intaa in leeg buu usii jiri karaa ka kalena kaa intaa in leeg buu usii jiri karaa ilaa ay kilomitira gaadhaan wamaa bayna awalihim walimaam waa inaanay saddex boqoloo dhudhun ka badan maa bayna kula safaynna waa inaanay saddex boqoloo dhudhun ka badan maqsuudku waa sidaas weeye xaayil waa inaanu jirin buu yidhi albaab ceshan oo kale waa inaanu jirin ama xidhan waa inay meeshu furan tahay mar haddaanay dee masaajid ahayn والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا هاين وعيد بان ولينيا أبناء soo socda sooma ciidu salaasay ku beegat marka habeenka ciidda weyn iska dhigan kara ya saxaq ciid ba doonaysa ee toddobaad soo socda insha Allah fasax waa aan doona darsi